فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada caawa waxa ay taariikhda hijiriyada ku beegan tahay saddexii labaatanka bisha labiyo tobanaad ee kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada qodobada barnaamijka aad ku dhegaysa doontaan waxaa ka mid ah qarax lagu laaya askar ka tirsan dowladda federaalka oo maantay ka dhacay degmada ceel waaq ee gobolka gado magacyadii askartii lagu dilay qaraxaasi iyo gaadiidka ay wateen ayaad barnaamijka caawa ku maqli doontaan kulan ay yeelan lahaayeen baarlamaanka dowladda federaalk oo toddobaadkan mar kale fashilmay maxaa keenay in bil gudaheeda uu kulankan baaqdo saddex jeer hoggaanka baarlamaankan oo mararka qaar la isku feero oo walaac ka muujiyey arrinkan ayaad maqli doontaan maamulka puntland oo madaxweynaha dowladda federaalk ku eedeeyey inuu qabsaday kulan ay isugu yimaadeen dad isaga taabacsan kaalin shidaal oo laga hirgeliyey magaalada jamaame ee gobolka jubbada hoose waraysi aan la yeelanay mid ka mid ah howlwadeennada shirkaddii hirgelisay mashruucan ayaad dhuuxa kaga boga doontaan maxaa ka soo kordhay dagaalka culus ee shiicada iiraan iyo yahuudda u dhexeeya wararkii ugu dambeeyey ee la xidhiira dagaaladaas xubinta faa'iidada caafimaadka ah iyo wararkii ugu dambeeyey ee caalamka ayaad barnaamijka caawa kaga boga doontaan u diyaargarooba isagoo dhammaystiran
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي
waa hagaag isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka waxaa faahfaahin dheeraada laga helayaa qarax maanta ay mujaahidiinta ay ka fuliyeen degmada ceelwaaq ee gobolka gado qaraxaasi oo lala egtay mooto ay wateen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka qaraxaasi waxaa la xaqiijiyey inay ku naf waayeen saddex askari oo ka mida ciidanka dowladda federaalka waxayna kala yihiin askartaas ibraahim faarax timacadde nuurkey iyo abshir فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي waa hagaag qodobo kale hayaa goordhow idiin soo gudbin doonaa balse markan waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey waxaa ka soo kordhay dagaalada u dhexeeya shiicada iiraan iyo yahuudda waxaa soo jeedinaya cabdalla mukhtaar aad ayaad u mahadsan tahay walaalka cabdisamed waxaa weli halkoodii kasii soconaya duqeymaha aan kala joogsiga lahayn ee ay isweedaarsanayaan maamulka gumaystaha yahuudda ee uu hogaamiyo dhiigyacabka lagu magacaabo benyamin netanyahu iyo dowladda shiicada ah ee iiraan waxaana cabdisamed marba marka ka dambeysa lasoo warinayaa sawaariikh sida roobka ah uga hobanaya dhulka falastiin ee ay xooga ku haysto gumaystaha yahuudda kuwaas oo ay dowladda shiicada ah ee iiraan ay la bartilmaamidsanayso xarumo iyo saldhigyo ay leeyihiin maamulka yahuudda waxayna dhanka xukuumadda iiraan sheegtay in afar iyo labaatankii saac ugu dambeeyey ay fulisay duqeymo ay ku beegsatay kaabayaal dhaqaale sida warshadaha waxsoo saarka gaar ahaan kuwa sifeeya shidaalka iyo kaabayaal kale oo milatari iyadoona sheegtay inay weeraradaasi u adeegsatay gantaalka fatax kaasoo ay tilmaameen in ay ku guuldaraysteen qabashadiisa nidaamyada difaaca cirka ee maamulka yahuudda waxaana duqeymihii ugu dambeeyey ee iiraan ay fulisay ay waxyeelo daran kasoo gaartay ku dhowaad boqol qof oo yahuud ah cabdisamed sidoo kale maamulka sahaynada ayaa qirtay in mid ka mid ah diyaaradahooda aan duuliyaha lahayn kusoo dhacday gudaha magaalada caasimadda ah ee tehraan waxaana tani ay kusoo aadaysaa iyadoo warbaahinta iiraan ay sheegtay in deegaano kala duwan lagu soo riday afar iyo toban diyaarado dagaal oo ay leeyihiin maamulka yahuudda cabdisamedow dhanka maamulka yahuudda ayaa isna wada weeraro iyo duqeymo uu ka geysanayo gudaha dalka iiraan waxaana milatariga yahuuddu ay tilmaameen inay burburiyeen saddex diyaaradood oo nooca helikobterka ah kuwaasoo ay sheegeen inay ku bartilmaameedsadeen saldhig milatari oo ku yaala gobolka kermanshaah ra-iisul wasaaraha maamulka yahuudda benyamin netanyahu ayaa yiri weerar kasta oo lagu qaada goobaha gantaalada xarumaha nukliyeerka iyo kaabayaasha argagixisada ee iiraan waa tallaabo loo qaaday joojinta nukliyeerka iiraan cabsamed mareykanka ayaa dhankiisa ku howlan sidii ugu soo biiri lahaa dagaalka u dhexeeya labada dhinac waa iiraan iyo maamulka yahuudda eh madaxweynaha mareykanka ee donald trump ayaa saacado ka hor sheegay in iiraan ay joojiso dagaalka ayna isu soo dhiibto shuruud la-aan haddii taasi ay dhici weysana ku hanjabay in ay dili doonaan hogaamiyaha dowladda shiicada ah ee iiraan ninka lagu magacaabo ayatullah cali khumeyni geesta kale waxaa hogaamiyaha iiraan uu isna si kulul uga jawaabay hadalkii kasoo yeeray trump isagoona sheegay hadal nuxurkiisu yahay in dowladda iiraan ay marnaba isdhiibi doonin ayna sii wadi doonto dagaalka si cadna mareykanka ugu sheegay haddii ay dhacdo in uu si buuxda ugu soo biiro dagaalka ay saldhigyadiisa ololi doonaan uuna la kulmi doono cawaaqib xumo sidoo kale afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan ayaa waraysi toos ah oo uu siinayay telefishinka al-jaziira ku sheegay in haddii dal saddexaad uu soo farageliyo dagaalka iiraan iyo yahuudda ay colaada ku faafi doonto guud ahaan mandiqada bariga dhexe baraha bulshada ayaa waxaa heysta duqeymaha iyo dagaalada u dhexeeya maamulka yahuudda iyo dowladda shiicada ah ee iiraan iyadoo la arkayo muuqaalo muujinaya sawaariikh ama gantaallo si raxanraxan ah ugu hoobanaya gudaha magaalooyinka talaabiib iyo xayfa oo ku hoos jira gumaysiga yahuudda kuwaas oo geysanaya khasaa'ir kala duwan laguna bartilmaameedsanayo goobo muhiim u ah yahuudda iyadoo sidoo kale gantaaladaasi ay sababeen dhimasho iyo dhaawac soo gaaray yahuudda xaaqidiinta ah waxaana si gaar ah saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada qabsaday muuqaal ay baahisay dowladda shiicada ah ee iiraan kaasoo lagu arkayo askari ka tirsan milatariga xukuumadda tehraan oo dul taagan madaxa bam nuyukliyar ah gacantana ku salaaxaya iyadoona la isweydiinayo markaasi iiraan ma waxay ula jeedaa in haddii xaaladdu ay xumaato ay yahuudda u adeegsan doonto hubka wax gumaada ee nuyukliyarka maadaama ay ciwaan uga dhigtay waa suuragal ayna ku soo qortay luuqadaha ingiriiska iyo tan cibriga ee yahuudda maamulka yahuudda ayaana ku fashilmay ka hortagga gantaalada sida garbaha siman ku soconaya ee ay soo ridayaan iiraan waxaana la filayaa in saacadaha soo socda labada dhinac uu dhex maro weeraro ka culus kuwii hore maadaama ay hanjabaado kala duwan isku marinayaan hawada haddaba colaada iyo dirirta ka dhex ololsan iiraan iyo yahuudda wixii kasoo kordha waxaan dhegaystayaasheena kula socodsiin doonaa wararkeena iyo barnaamijteena soo socda insha allah
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysiyada qaybihiisa hore ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa maamulka puntland ayaa madaxweynaha dowladda federaalka wuxuu ku eedeeyey inuu qabsaday kulan ay isugu yimaadeen dad isaga taabacsan caydiid maxamuud dirir oo ah wasiirka warfaafinta maamulka la baxay puntland ayaa shir jaraa'id uu qabtay wuxuu shaaca kaga qaaday in shirkii uu xasan sheekh ku qabsaday magaalada muqdisho uu yahay mid fashil ku dhisan dadka ka soo qaybgalayna ay yihiin kuwo isaga taabacsan wuxuu sidoo kale sheegay in xubno ay iska soo ceeriyeen maamulkooda oo uu ku tilmaamay barakacyaal siyaasadeed ay qayb ka ahaayeen shirkaas waa kan caydiid waxaynu maqlaynay ayaantan wax badan loogu magacdaray oo ka maaratay xamar maaratay laysoo hor fadhiistay aan ka duwanayn shirkii daayeerada aan ka duwanayn waxaa hore u fashilmay wixii la odhan jiray n c c da oo tiro badan dhowrkii sano ugu dambeeyey fashilmayey maalin walba sidii ceelka biyaroodka ah xigmad laga waayey cid isugu timaadey laga waayey waxaad arkayseen dadka isugu yimi inay ahaayeen dad aan mujtamaca soomaaliyeed sideedaba aan wax saameyna ku lahayn laakiin sababta loo soo ururiyey ay ahayd xasarado inay geyn karaan deegaanada ay ka soo jeedaan xasaradama ka geysan karaan oo ay ka mid ahaayeen barakacayaashii siyaasadda ee puntland ku soo saaqiday xilal ka soo waayey doorashooyin ku guul daraystay isku dayay inay rabshada sameeyaan oo ku guul darayso dadka reer puntland ay diideen wax saameynana aan ku lahayn oo ahaa kansar puntland iska jareen dibna aan ugu soo noqonayn xubinta la jara dib uma soo noqoto waxaasay la mid yihiin xasan waxa uu madasha ugu yeedhay wuxuu yidhi dadka soomaaliyeed baan isugu yeedhayaa in siyaasadaha waxa hadda taagan oo doorashaa soo dhowo wax sanad ka yar ka harsan yihiin doorashada si xal loogu helo maaragtay amniga xal loogu helo xasan amniga isagaa xalka ka saaray siyaasadda in xal loo helana isagaa u diiday in xal loo helo wixii oo dhan intuu xilka ka qaaday buu wuxuu noqday keligii isagaa ra-iisul wasaaraha isagaa madaxweyneha isagaa guddoomiyihii baarlamaanka isagaa guddoomiyihii aqalka saraa isagaa wasiira isagaa wasiir ku-xigeenah isagaa agaasimo guuda isagaa wasi ah qunsul isagaa safiir ah waa ninkaa diyaaradda saaran maalin walba isaga iyo qaraabadiisu xogaagii bangiga ku jira wiil kusoo dhacaba kaashgaraysanaya ee dibadda la aadaya sidii la isugu in lahaa xasan isagaa diiday yacni waxa weeye dadka uu soo ururiyey ee hadda meesha isugu keenay matalaad cidna kuma laha keliya waa dad uu lacag ku siiyo inay aflagaadeeyaan hadday rabshado geysan karaayan ay rabshado geystaan kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta maamulka la baxay puntland oo madaxweynaha dowladda federaalka ku eedeeyey in dhowaan shirkii uu qabanqaabiyey uu isugu yeeray dad ay ka mid yihiin barakacyaal siyaasadeed oo ay maamulkooda iska soo ceyriyeen
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
waa hagaag dhegaystayaal qodobo kale ayaa goordhow idiin soo gudbi doonaa balse markaa waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa soo jeedinaya maxamed ciise mahadsanid cabdisamed markaana dhegaystayaal wararka caalamka maalintii lixaad waxaa xihan masjidka al aqsa halkaas oo ay albaabada isugu laabeen ciidamada yuhuudda waxaa maalintii lixaad xidhan dhammaan albaabada soo gala masjidka al aqsa halkaas oo ay tacdiyaad kala duwan ka geysanayaan ciidamada yuhuudda ee xoogga ku haysta dhulka muslimka ee falastiin albaabada soo gala magaalada alqudus xaafadaheeda qadiimiga ah ayaa waxaa ku sugan ciidamo aad u hubaysan oo yuhuud ah kuwaasoo baaritaano ku sameynaya dadweynaha isticmaala goobahaas taasoo kordhisay culayska ay wajahayaan muslimiinta qudus marka laga yimaado go'doominka yuhuudda ku soo rogeen xaafadaha uu ku yaalo masjidka al aqsa waxaa jira weeraro habendheelmad ah oo ay fulinayaan ciidamada yuhuudda kuwaasoo xoog ku galaya guryaha ay ku nool yihiin dadka shacabka ah waxaana ay xaaladani walaac ku abuurtay dadka sida lagu soo warramayo waxaa sii badanaya tacdiyaadka ay geysanayaan ciidamada yuhuudda waxaana maanta la soo wariyey in ciidamo yuhuud ah ay si bareer ah u dileen wiil dhallinyaro ah oo ka mid ahaa muslimiinta ku nool magaalada qudus ugu dambayntii ciidamada ruushka ayaa sheegay inay dagaalo ku dileen ku dhowaad afar boqol oo askari oo yukrainiyiin ah wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda ruushka ayaa maanta shaaca ka qaaday in ciidamadeeda ay horumar ballaaran ka sameynayaan jihooyinka kala duwan oo qayb ka ah aagaga ay ka socdaan howlgallada militari ee gaarka ah iyaga oo sidoo kale sheegay in ay khasaaro culus gaarsiiyeen ciidamada yukrain bayaan faahfaahsan oo ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in guutooyinka waqooyi ay horumaro la taaban karo ku tallaabsadeen iyaga oo qabsaday difaacyo ay lahaayeen ciidamada yukrain oo ku yaala magaalo dhacda gobolka sumi waxaana sidoo kale bayaanka lagu xusay dagaalo culus oo ka dhacay deegaano kala duwan oo ka tirsan gobolka kharkiif halkaas oo lagu dilay in ka badan boqol lixdan iyo shan askari laguna burburiyey saddex gaari oo gaashaaman lix madfac iyo saddex bakhaar oo ay ku jiraan rasaas iyo sahay ciidan dhinaca guutada galbeed waxay ciidamada ruushka sheegeen inay la wareegeen magaalooyinka dhaca gobolkaas iyaga oo sheegay in ay dileen ku dhowaad laba boqol iyo labaatan askari lana burburiyey gawaari dagaal siddeed baabuur oo nooca gaadiidka ah laba xarumood oo laga hagayey weerarada elektarooniga ah iyo afar bakhaar oo ay ku keydsanaayeen rasaas iyo hub badan dagaaladan ayaanu ku soo beegmay xilli ay yukrain garabkeeda ka baxeen xulufadii reer galbeedka ee ay ku tirsanayd kuwaasoo ku mashquulsan xiisadda ka taagan bariga dhexe wararkii caalamkana waa naga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
waa hagaag kaalin shidaal ayaa waxaa laga hirgeliyey magaalada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose kaalintan shidaalka ayaa waxaa magaalada ka hirgelisay carwa suxayfa oo ka mid ah goobaha ganacsi ee ku yaala jamaame wariyaheena cali aadan ayaa la kulmay cabdicasiis muuxidiin cabdiraxmaan oo ka tirsan howlwadeennada carwadaasi wuxuuna ka waraystay mashruuca ay magaalada ka hirgeliyeen asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaad kusoo dhawaataa idaacadda islaamiga alfurqaan magacaada iyo meesha aad joogtid wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu idaacadda alfurqaan waa soo dhaweynayaa magacayga cabdilcasiis muxdiin cabdiraxmaan waxaan joogaa degmada jamaame cabdicasiisow waxaad ka mid tahay ganacsatada magaalada gaar ahaan howlwadeennada ee carwo suhayfa carwo suhayfa waa carwo lagu iibiyo elektroniga noocyadiisa kala duwan iyo dharka iyo agabka kale sida jifyada iyo fadhiyada si guud markii la yidhahda qalabka guryaha dhanka kale markii la eega waxaad samayseen kaalin shidaal ah tii ugu cusbeyd ee magaalada laga hirgeliyay marka maxaa idinku kallafay inaad kaalin shidaal samaysaan
waxaa nagu kalifay inaan sameyno ee kaalin shidaal waxaan fiirinay ee, bulshada dadweynaha horta baahida ay u qabaan shidaalka xaggiisa waa wax weyn hadda oo sosocodka baawurada iyo dadweynaha iyo deegaanka wax isdhexmari laha horta shidaalka waa baahida weyn horta aan u sameynay ee, shidaalka kaalinta awlan horta annaga waxaan samayn jirnay beeg beeg iyo waxaasan ka shaqaysan jirnay kadib waxaan fiirinay baawaradii iyo mootooyinkii codsi ama cabasho fara badan markay noo imaadeen in oo cilado fara badan soo noqonayso saas darteedan waxaan u fikirnay inaan samayno kaalin kaalintaasna maasha allah ilaahi subxaana watacaala waa noo fududeeye waana samaynay ee, haddeertaanna ee, waa aragtaan baahi dadweyne dartiisaan u samaynay Ee, muxuu yahay shidaalkii lagu keeni jiray fuustooyinka ee lagu iibin jiray magaalada ood iibin jirteen ee, oo hore iyo hadda ood hirgeliseen kaalintan maxaa farqi ah oo u dhexeeya Ee, farqiga u dhexeeyo ee, fuustooyinka marka dhinaca fuustada markaan ka hadlo fuusta badanaa waxay leeyihiin koolo qofka walaalkaaga markuu ku imaado matoorkan iyo gaarigan ee leen mar dhow uu soo gatay uu rabo shidaal inaa ugu shubto kan fuustada markaa ugu shubto kooluu leeyahay nin asaba tartiibkiisa tabcaan uu ahaa oo baawaradiisa ama matoor hadduu oo mooto u ahaa hadduu gaari ahaa koola haddii matoorkaas uu gaaro injekshanadii ama waxyaalaha qaar oo matoorku birta wareeganayso xilid farsamaa ka imaanaysa kool ee, qaybta fuustad markuu yahay markaan fikirnay waxaan see loo gudbi karaa xal maxaa ah marka waxaan istusnay in ee, degmadeenna aan quruxsino kaalin shidaalna aan samayno saas darteedaanan u samaynay waa ka Ee, marka kaalintan dhismaheeda goormaa bilowdeen kaalintan dhismaheeda ee, waxaan bilaabay ee, labada kun iyo shan iyo labaatanka bisha afraad laba iyo tobankeedan bilaabay Ee, kow ee, labada kun shan iyo labaatanka bisha lixaad ee, kowgeedana waa soo gebagabay ahayd ugu dambeyntii Ee, wax caqabada ah ood kala kulanteen ma jiraa ee, intii aad ku guda jirteen ee, dhismaheeda oo xagga ee, shaqada iyo shaqaalaha markii la yidhaahda ee kaalintan horta shaqada guud ahaan hadda alxamdulilah ilaahi subxaana watacaala horta waa noo fududeeyey awalan midda labaadna meel fiicanaan u helnay oo position fiican ah ee dadka degmada ku noolna aaday noo soo dhoweeyeen maalinta igu dhib badneed waxay ayd kaalinta haamanka markii la keenay waxaan joogay laamigaan joogay warqaabkeen ku dejinaa rag fara badan oo dhallinyarada degmada ka mid ah waxay dhaheen abdicasiisoo tarbiyeedkeen qaarna waxay dhaheen xirig oo aan ku xirno ee, baalahan meeshan oo tiirka oo laamiga ku dhisan markaasaa waxaan dhaheen yow idinka talada waa igu dhibadseene mid fikira qaar waxay dhaheen yow waa soo tuuraynaa lugaan hoos u dhigaynaa tan igu dhibadneed marka waxaan dhahay qaalahan dhannaad soo marsee sid ku dejisaan iyo haamankan waaweyn oo godka aad gelin rabto marka walaal oo asana kheyr ilahaas iyo meeshu ka dhowaa oo sida hadda magaciisa cabdalla oo goomista loo yaqaano iyo kan nuur wiil kalesna oo garaashle ah waxay fikrad iigu siiyeen in oo lugo aan dhigno lugahaas aan kusoo tuurno xirigna aan ku xirno intaasaan hadda marka hadda ka sheega wiilashaas oo abaalkaas degmadan dhallinyaradana aaday noo soo dhoweeyeen godka markii la gelinayay garab weynaana ka helay inay soo dhoweeyaan oo kaalintan degmada lagu sameeya aadna waa ugu faraxsanaan dhallinyarada in kaalin loo sameeyo ilaan degmada wax kaalin iyo wax u dhow ma lahayn hamigooda ama hadafkoodana ma ahayn in kaalin iyo qorsheyntooda taa kuma jirin marka maasha allah way soo dhoween dhallinyarada ayagana garab ay siiyeen dad idinku dhiirigeli ma jiraa inaad kaalin samaysaan ee, inta aadna ka howlgelin ka hor ma jirto cid horta oo cid waxaas sameey intay ku imaadan iyo barnaamijkan sameey ku dhayso ma jirto laakiin hadaf ama qalbi anaga haddaa horeba shidaal waa gadi jirnay shidaalkan gadi jirnay waxooga cabashada dhinacaas oo kooladaas markay imaatay kadibaan waxaan u gudubnay kaalinta laakiin nin ku dhahaya male niyow dabaqaad ku jirtaayo dabaqan dudumiya dabaq kale ku kordhisnin ku dhahaya male laakiin fikrad annagan la imaane oo haddina aan ku dhaqaaqna waay Ee, ka waran marka kaalintii markii la hirgeli ood ka guurteen ee, fuustooyinkii shidaalka lagu keeni jiray aad ka guurteen oo kaalinta aad u wareegteen shidaalka xagga iibka markii la yidhahda waagii hore iyo hadda yuu habboon yahay oo ama uu socdaa iibkiisa iibka hadda maasha allah horta iibka hadda ee, horta roobka xilliga roobka in santa lagu daro waa laga yaaba laakiin xilliga roobka aan jirin saan rabnaan ka dhiganaa waayo qiimaha xamar joogan miisaaminaynaa dadweynahana say wax u shubtaan shidaal qiimo raqiisna ay ku helaan waayo kaalin ad dhacday kaalin haddina qiimo oo sare xoogoo isma bixinayso waayo dadweynaha inay kusoo raacaan ay ku jeclaadaan haddaad rabto waa inaad samaysaa qiimo dhimis aad u bilaaran marka horena waxaan sheegi jiray wax kasta markaan sameyna inaan qiimo dhimis keeni karo ana samayn karo dadweynahana mar kastana waa u sheegaa waan u sheegi jiray waxaan dhihi jiray inuu qiimo dhimis bilaaran caruusu heefa waad iin soo dhoweynaysaa haddana kaalin markaan sameeyeyna qiimo dhimis zaa'idna waa sameeyey Ee, shidaalka hadda wuxuu isugu jiraa laba qaybood waa basiin iyo nafto waaye shidaalka hadda aad gadaan marka laga reebo shidaalka fuustooyinka ee meelaha qaar lagu gada si guud gaadiidka magaalada ma kaafisiin ee xagga shidaalka basiinka iyo naftada marka la yidhaahdo waa kaafinaa magaalada shidaal ku filanna waa siin karaa laakiin wadadan hadday hagaagto ayadoo hagaagsanayna taa waa siin karaa moota u yar mootadana waa lagu shubaa kulli waa kaafin karaa magaaladaoo dhan De- degmada inta tuulo ku hareersan dhan waa siin karaa shidaal Ee, magaaladan waa degmo qadiimi ah oo muddo dheer la degan yahay marka ee, gawaarida ama mootooyinkana aad ayay u badan yihiin oo waxaa ku hareeraysan tuulooyin badan Ee, qanacaadkooda markii la fiiriyo dadka gaadiidka wata ka waranba ma ku qanacsan yihiin kaalinta mise kii la beegay oo litir litirka iyo wixii ay arkayeen ay ku qanacsan yihiin Ee, qof wuxuu ka imaanaa dhinaca wadada qaamqaamu ka imaanaa wiil walaalkayga saciid cabdiwaxid hajoog kheer ilaaha siiye hoosh haddaasaa wada beeshuu joogaa gaari istaagiisa iyo socodkiisa bahal waaye breeg markuu qabanaya saciidow toban shub labaatan shub isla daqiiqad lambar leh waay electronic waay waxaan labaatanka isla daqiiqad waay baawarkii waan sheelrayno lacagtii u tuure waana socdaa wax beeg iyo culays iyo rafaad iyo ma ba'a nin shaqaynaya ma umalaynaysa ninka meeshan inuu taagan yahay dharkiisa labiskiisa kanaa shidaal iyo waxaas iyo maba damcaysaba nin shidaal shidaal muu ekaba waa nin iska taaganoo oo lambar ku shaqaysanayo Ee, markii la yidhaahda ee, keenista shidaalka wax caqabadahoo idinka haysta ma jiraan haa dhibaato fara badan waayo ee, koowaad horta wadada wey dhinaca wadada wadana in badan waa laga hadlay haddana waa ka hadlaa baawarkan baawar weyn wey shidaaluu soo wadaa shidaalna ilan dhodhooriduu rabaa baawarka baawaradan kale yaryarka sida loo soo wado iyo meelaha gaagaarsiga loo marayo looma mari karo wadda highway oo nadiifuu rabaa ee taasna waxaa noo hagaajin kara maamulka hadda degmada asaana noo hagaajin kara ilaan wadadan asaa hagaajin kara asaana dhisi karo wadada isku xirto jilib ilaa jamaamo waayo wadadaasaan shidaal soo marina annaga ka waran waxyaabo kale oo idiin muuqdo oo fursado ah ee ka bannaan magaalada oo hadda aad ku tahmaysid ma jirta adigoona shaacinaynan su-aashaas in badan oo ay weydiisay haddii wax aan sheega waa lagu soo buraa ku dheema hadda aad fara badan waa hayaad oo dhallinyarada ama ganacsatada dadweynaha degmada jamaami joog horta waa jeclahay waayo degmadan ku noolahay degmadan deganahay aadna waa u jeclahay dadweynahan ee waayo dadka waxay yihiin in la sheega aaday u fiican tahay dad hadda xumaan ayuu sheeganaya ma arkin su-aasha i weydiisana wax waa jiraan haddaan kuu sheega laakiin hadhow eh, cali aadan oo xadays cabdicasiisow barnaamijkii ii sheegaysana waa lagaa hormaraa ay dhehaysaa laakiin dib inaan u dhiga waxoogaa security inay ii ahaataa fiican waxyaabo marka aad ku dhiirigelinaysid bulshada degmada ma jiraan haa waa jiraan ta ugu horeyn horta waxaan u sheegaa horta dhallinyarada i dhegaysanaayo ee waxaan leeyahay horta tacabka waa shay aad u fiican waayo qofka inuu garbi fadhiisto inuu hal boosto tabcado oo boostadaas hadduu hoose uu leeyahay kasab xalaalayna u naqanay haddii ujro ay tahayna kasoo shaqaystana xalaalay u naqanay laakiin inuu derbi fadhiisto waxbarashada aan wada socono aan wada kacno intaasaan ku darsana dhallinyarada oo qof oo wax aan aqoon hadduu i imaado wax kama iibsan karan moo laakiin qof wax markuu ka saayo ixtiraam hataa uu ku ixtiraama waa nin oo xagga diinta uu ka dhisan yahay uu ku ixtiraama laakiin qof bilaa diin eh, muxuu ixtiraama ixtiraamba ma laamo ilaan waa kuwa imaad raa si uu rabo kula dhaqma raa maa noo shubtid waxaas hadalka wanaagsan wuxuu ku imaanaa qof diin leh
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظالم waa hagaag barnaamijka dhow waxa waraysiyada qaybihiisa dambe ayaan dhegaystayaal ku sii siqaynaa marka waxaad ku soo dhowaataan xubinta faa'iidada caafimaadka ah waa kan doctor maslax oo caawa uga hadlaya xubintan galleyda
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم ما بعد xalaqadeena caawa waxaan ku qaadanaynaa dalaga galleyda galleyda waa badarka saddexaad ee adduunka loogu beerashada badan yahay kadib qamadiga iyo bariiska galleydu waa cunno maalmeedka dad badan oo dunidu ku nool ay isticmaalaan galleyda waxay kulansatay nafaqooyin kala duwan waxaana laga helaa brotiin fiber vitamin c vitamin b 1 folate magnesium potassium zinc xadiid cober iyo manganes dhammaan ee faytamiinaadkaas iyo macdintaas ayaa laga helaa faa'iidooyinkeeda caafimaad ee ay leedahay galleyda ama laga helo waxaa ka mid ah kow waxay u fiican tahay caafimaadka dheefshiidka galeydu waa il qani ku ah fayber oo u fiican dheefshiidka waxay la dagaalantaa calool istaagga iyo baabasiirta waxayna ka hortagtaa kansarka mindhicrada ku dhaca waxaa ku badan galeyda ee maadada koloriga loo yaqaano ee nafaqada ah ee haddii miisaanka ilmahaaga uu hooseeyo waxaad cunada ugu dartaa maalintii boqol garaam oo galey ah ee waxaa ku jira saddex boqol afartan iyo labo oo kolori ah sidaa darteed si dhaqso ah ayay u kobcisaa miisaanka labo caafimaadka lafaha ayay u fiican tahay galeyda galeyda waxaa ku badan macdanaha sida magnesium iron copper iyo fosforos kuwaas oo u wanaagsan caafimaadka lafaha macdanahani waxay lafaha ka ilaaliyaan burburka iyo inay duqoobaan saddex galeyda waxay u fiican tahay caafimaadka maqaarka galeydu waxay qani ku tahay maadooyinka sunsaarista kuwaas oo ilaaliya muuqaalka dhallinyaronimo ee maqaarka marka laga soo tago joogtaynta cunista galeyda waxay sidoo kale hodan ku tahay maado la yidhaahdo leonelic acid oo maqaarka waxtar badan u leh afar ka hortagga dhiigyarida galeyda dhiigyarida ayay u fiican tahay waxay kor u qaaddaa tirada unugyada dhiigga cascas oo ka yar sidii caadiga ahayd h b himogolobiinka unugyada dhiigga cascas waxay oksijiinta u xambaaraan qaybaha jidhka oo dhan galeyda waxaa laga helaa xadiid ama iron vitamin b iyo folig acid oo ka hortaga dhiigyarida shan xakamaynta kolesteroolka galeyda waxaa laga helaa maadooyinka vitamin c-ga carotenoidska loo yaqaano iyo bioflavinoidska loo yaqaano kuwaas oo u roon caafimaadka wadnaha iyagoo xakameeya heerka kolesteroolka xun islamarkaasna kordhiya qulqulka dhiigga ee jidhka lix caafimaadka uurka ayay u fiican tahay galeyda waxay muhiim u tahay hooyada uurka leh maxaa yeelay waxaa laga helaa maadada folig acid oo hooyooyinka uurka leh loogu talagalay ama inta badan ay u baahan yihiin xilliga uurka waxayna muhiim u tahay koriimada uurjiifka waxay ka ilaalisaa inuu ku dhasho miisaan yari iyo cillado kale toddobo ka hortagga kansarka galeyda waxaa ku badan maadooyinka sunsaarista kuwaas oo xaniba shaqada xididada xorta ah free radicalska loo yaqaano kuwaasoo sababa cudurka kansarka waxaa kaloo galeyda ku jira maadooyinka fenoloig iyo ferulig acid oo yareeya cabirka burooyinka kansarka naasaha iyo kansarka beerka intaba sideed caafimaadka wadnaha ayay u fiican tahay galeyda waxaa ku jira walxo la yidhaahdo fenolig iyo fytochemicals oo la dagaalama dhiig karka caafimaadka wadnaha xoojiya cunista galeyda waxay hoos u dhigtaa halista cudurada wadnaqabadka iyo dhanqalalka ama stroga cudurka loo yaqaano sagaal galeyda waxay u fiican tahay xanuunada ku dhaca kalagoosyada dadka waaweyn ee da'da ah ee ka cawda xanuunka kalagoosyada waxaa lagula taliyaa inay si joogta u isticmaalaan galeyda maadaama ay xambaarsan tahay magnesium iron vitamin b iyo brotiino badan toban waxay u fiican tahay caafimaadka aragga galeyda waxaa ku jira maado la dhaho beta crotin taas oo indhaha faa'iido badan ugu jirta oo kordhisa awoodda aragga ee maadadan jirku wuxuu u beddelaa vitamin a oo kordhiya awoodda aragga sidaas daraaddeed marka dadka da'da ah waxaa lagula talinayaa inay isticmaalaan xaddi badan oo galeyd ah si indhahooda kalagoosyadooda iyo lafahooda h b gooda wadnahooda iyo difaaca kansarka maqaarka dhammaan looga hortago insha allahu tacaala ee qaab isticmaalkeedana waa la wada yaqaanaa qofka maaragtay maalintii hal jeer laba jeer ayuu isticmaali karaa wax cillad ah toona ma lahan insha allahu tacaala waxaan kula talinaynaa dadka inay ka faa'iidaystaan insha allahu tacaala ee aad iyo aad loo isticmaalo waxay leedahay hal cillad oo ah xasaasiyad dadka xasaasiyadda qaba waxaa laga yaabaa inay ku kiciso dadka qaar dadka qaarna aan ku kicin marka intaas ayaan idinkula dardaarmaynaa aad iyo aad ayaa u mahadsantihin لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
gunta iyo gabagabada barnaamijka dhuguxa waraysiyada ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay waxaa muddo isbuuc gudihiisa mar labaad baaqday kulan ay yeelanahayeen xildhibaanada dowladda federaalka ah kulanka oo lagu waday inay maanta mar kale yeeshaan xildhibaanada dowladda federaalka ayaa baaqday kadib markii uu buuxsami waayey kooramkooda taasoo ka dhigan in muddo bil gudaheeda uu baarlamaanka baaqday muddo saddex jeer ah waxaa maanta ii soo xaadiray sagaashan iyo siddeed xildhibaan oo keliya taasoo ka dhigan in weli aan gacan lagu haynin laba qayb ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka sacdiya oo ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowladda federaalka ayaa shaacisay inuu baaqday kulanka maantana uusan dhici doonin iyadoona arrinkan walaac ka muujisay
kooramkana wuxuu marayaa sagaashan iyo sideed waxaan rajaynayaa marka labaad in lasoo buuxiyo maanta ma soconayo brogaraamkeenna brogaraam maantana waa inoo xiran yahay aad iyo aad ayaa umahadsanta
waa maalintii saddexaad ee golaha shacabkuu waayey ka hor waxaa nasiib daraa laba boqol iyo toddobaatan iyo lix xubnood oo golaha shacabka ka tirsan in laga waayo boqol iyo soddon iyo sagaal xubnood wayna joogaan magaalada guddoonka baarlamaanka waxay ahayd maanta oo maalintii saddexaada in la yeedhiyo xildhibaanka maqan sheego xildhibaanada maalintii saddexaad aan soo xaadirin baarlamaanka waxaa ceeb iyo foolxumo nagu ah inaan maalintii saddexaad baarlamaanka ku kala dareerayno asagoo kooramkii uusan noo dhammayn mushaarkuna hadduu kowda bisha gaaro aan la sugi karinoo laleeyahay maxaa dhacay mushaarkii baarlamaanka maxaa ku dhacay
waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada mahadi oo dhan alla oo inoo suurageliya barnaamijka ayay u sugnaatay kadib wariyaashii barnaamijka tabintiisa iyo farsamadiisa nagala qayb qaatay dhegaystayaal idinkuna waad ku mahadsantihiin la socodkiina kan mid la mid ah intaaynu dib ugu kulmi doonno waxaynu idinkaga tegaynaa fii amaanillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
رعوني بحب وإكرام